calooshooyinka dad kale dabcan way jiraan soomaalida waa taqaanaa dabeecad ahaan dadku bisil maahan in laga guulaysan karo qof kastoo laga guulaysta markastaba inuu midia tago calosha iska furta u leeyahay musuq maasuq waa lagu sameeyey haddii qofku uu guulaystana dabcan wuxuu leeyahay doorasho si xur iyo xalaal bay u dhacday marka daban waa iska dabeecad soomaalida ay leedahay deelkaasna waan gaari doonaa qofka in laga guulaysto guulkeen guuldaradiisa u qaato sidoo kale waxaa jira cabashooyinka yaryar ee hadda jira waxaa jira guddi oo xalin khilaafaad oo la shaqeeyo guddigeena la shaqeeyo oo ka kooban odayaasha dhaqanka ee ku jira boqol soddon shanta ah gaar ahaan odayaasha fadhigoodu yahay koonfureed ee soomaaliya magaalada baydhabo cabashooyinkaas inta badan hadda ayaga ayaa xalkoodii iyo si dhaqan ahaan u dhameeyey waraaqihii cabashooyinkaasi lagu dhameeyeyna dabcan guddi ahaana way noo soo direen guddiga xalinta khilaafaadkana way gaarsiiyeen taasoo micnaheedu u tahay cadashadaas kiiskeedii meeshaasuu ku xiran yahay